shirkan oo looga hadlayay dhismaha tekeda garaacad iyo saamiyada ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada gaalkacyo kongobolka aqoon-yahano nabadoonno isimo ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gaalkacyo muhiimadda shirkan ka dhacay gaalkacyo ayaa ahaa sidii dadka loogu sharaxi lahaa waxyaabaha ay qabanayso tekeda garaacad iyo saamiga loo baahan yahay in lagu darsado ugu horeyn qaar ka mida isimada iyo nabadoonnadii ka qayb galay shirkaasi ayaa ka hadlay muhiimadda dhismaha tekeda garaacad oo ay sheegeen in tekadu ay dhismayso islamarkaasina laga shaqeeyo horumarkeeda waxayna ku baaqeen in la xaliyo khilaafaadkii ka dhashaa tekadaasi garaacad ee hawshaan u kacay aad bay u mahadsan yihiin hal qodob baan anugu rabaa inaan ka hadlo ee uu taabtay nabadoonkuna waxa weeyaan meeshani waxay u baahan tahay nabad waxaa warsan haddaa ee sheegay dukaankii ugu horreeyey wuxuu ahaa dukaan lagu galo hubka oo la yidhahdo raba rag iska celi dadkuna waxay aaminsan yihin reer mudug dad wax laayo oo dagaal ku jira waxaa laga tegay reer mudug dad wax abuura oo wax soo saar leh oo u fakeraya qaab mudug hadda aan u fakerayno qaab u fakeraya international caalamiya wey waayo dekadda waxaa loo dhisayaa maaha garaacad iyo mudug keliya dekadda waxaa la rabaa inay isku xirto ilaa garaacad ilaa iyo south africa iyo gabon iyo gambia inay u kala talowdo hantideeduna u kala gudubtaa la rabaa insha allah haddii aa la yidhahdo marka maskaxdeenna aan ballaarin oo yaanan maskaxdeenna kusoo koobin dekeddan waxay u dhismaysaa qolo gaara qolo gaara u dhismi mayso waxay u fakeraysaa qof baa bilaabay adduunka aad arkaysana shaksi baa bilaaba marka ugu horraysa dadka loola caawiyu helaa waa sii weynaataa waxaa sii koriya dad kale ilaa ay u gudubto adduunka oo dhan marka waxaan leenahay dadkii hawshaan bilaabay ilaahay khayr badan hadi ka siiyo fekerkaa fikirteen ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaad u fakerayseen oo soomaali oo dhan ugu fakeraysaa waayo haddaad meeshan wax noqoto soomaali oo dhan baa wax noqonaysa soomaali oo dhan baa magaceeda iyo sumcadeeda soo noolaanaya ilaahay waxaan ka rajaynayaa sidaad ugu fakerteen ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiina ha ugu barakeeyo dhibaatadii iyo shiddadii iyo waxaanu soo marnay intii hore allaha ka dhigo anigu daca karyaan hadda usta laygu yeera maahan hadda waxaan mala hadal badan ima harin markii hore aan ka hadalno waxaan wardekada dhisanta soomaaliya u dhisanta ama garacad ha noqoto ama meel kale ha ku tiilla ama hobyo ha noqoto jidkii la dhisana wuxuu u dhismay soomaaliya waxaa dhici kadha nin maantay degan dhici kadha maaha nin boosaaso degan inuu xamar dego mid xamar degan inuu baasaso dego dekeda marka ninka is yidhaahda adigu talaad degan tahay ma dhacayse waxa weeye wax hagaagaba soomaaliya u hagaageen soomaaliya marka waxaan codsanayaa uguna baaqahayaa meel ay joogaanba inay midba mar isugu tagaan garacad inay isugu tagaan wada dhisaan hobyo isugu tagaan meesha kale oo dhismaysaba inay maarata awoodda la wada saaro hadday jirtaa dowladda la wada saaro mashruucoodii bay ayideen waxa maanta halkaan lagu joogo dhaqaale faker caqli muraayad intaba khayr baa allah siiyo waxaan kaloo aada ugu mahad celinaynaa inta taabici taabiciin soo raaci doonta oo hadda halkan laga sheegay oo sheerarka loo furay oo la yidhi min boqol dollar ilaa intaad gaarto ku darsa mashruuca oo runtii aan isleenahay beaha soo socda talow yaa kaa celin doona intaasoo dhan ilaahna mahad iskale hadalka waa la yidhi aada baa loo hadlay anugu dhowr qodoba koobkooban baan ka hadlayaa qodobaha ka kooban waxa weeye tan sheerarka hadda la furay waxaan jeclaan lahaa inaan laga halmaamin oo diiwaanka laygu qoro horta sheerka ugu horeeya oo dadweynaha oo boqol boqolka ah oo hadda la yidhi kunbaa ugu horeeya dhowr ciyaaloo meelaha joogjoogay kuwa waxbaa jir jira aan raba inshuursiga ina u gashaa dii lahaymo horta kunka ugu horeeya ha laygu qoro yaa laga halmaamin aad baad umahadsantihiin wax badan kale u soo raaci doonaan insha allahu tacaala intaa intaa weeye waxaan soo jeedinaynaa marka in laga qayb qaato hawshan statistically dadka wax diiwaan geliya oo wax fiirfiiriya gaalkacyo waxaa lagu qiyaashaa dadka degan ama gobolka mudug ilaa half a million miyi magaalada baa lagu qiyaasaa waxaa imaajin karaysaan half a million oo guri kasta wacyigelin ma joogaan dhalinyaradii ma joogaan nabadii horumar ka shaqaynteeyey gabdhihii halkaan waxma ka joogaan waa maqayima malanayaa irutil casumay ahayd runtii waa qolyaha ka shaqayn jiray nadaafadda nabadda isku xirka aad ogtihin kulligood in la in la waxaa qabaa la hawlgeliyo waayo guri kasta iyo meel walba oo la isugu tago ay tagaan hafa milyankaas laba boqol iyo konton kun oo ka mid ah haddii qofkiiba boqol dollar uu ku darsado mashruucan idinku xisaabeen marka
marwa caashe geella deeriye oo ka mid ahayd aqoon-yahanadii ka hadlay shirkaasi ayaa sheegtay in takadda ay dhismayso faa'iidana ay ugu jirto shacabka dad badan oo shaqo la-aan haysatayna shaqo ay ka heli doonaan waxayna ku talisay in la taageero dhismaha takadda garaacad waad ogtahay wadaariga haddii taawar kaa xumaada waa meel cidlaa maraya waxa ugu horra waa madaxa ku soo dhaca waxa weeye magaalo see u gaartaa taawarkaas aad ka aariyeysatid marka waxa weeye daddaas dheer hantida iyo maraakiibta maraysa markii markab xumaado haddii ay helaan dekado badan oo soomaaliya ku toosan dee meesha ugu dhow inay helaan oo dekada ugu horreysa oo ay ku badbaadsadaan waa faawiya ugu yar oo ay soo kordhinaysa dekada garacad hadday dhisato waxaan rabaa oo kale inaan shacabka u sheego soomaaliyeed oo dhan oo kuwa puntland ay ku jiraan dekada dhismaheeda iyo kuwa kaleoo dhismayaba waxa ka faa'iidaysanaya waa shacabka waxay ka helayaan shaqooyin waxay ka helayaan adeeg fiican laakiin waxaan idiin sheegayaa ganacsatadu iyadu meesha danta ugu jirta waa adaa hadday danta ugu jirto muxuu ahaayey berbera inay uga jaban tahay uga qiimo yar tahay berbera oo aadayaan hadday aaminaan inay muxuu hobyo uga jaban tahayna garacad aadi mayaane garacad waxay aadayaan hobyo dadka laakiin faa'iida ugu jirtaa waxa weeyaan shacabka weeye marka shacabka waxaan odhan lahaa taageera in soomaaliya ay ka dhisnaan dekado badan ay ka dhisnaan annaga shacab ahaan iyadaa faa'iida ugu jirta ganacsatada haddii la yidhaahdo hubkii gaalkacee lagu rogi lahaa baa ganacsi maanta ka furan yahay dadka ugu horreeya oo keenaya weeye qaar ka mid ah ganacsada gobolka mudug oo hadallo kala duwan dhinacooda munaasabadda ka jeediyey ayaa ka hadlay takadan iyo sidoo kale siday u arkaan marka waa inaynu ogsownaanaa dekadaasi inaysan ahaanayn oo keliya mid laga fakarayo inay raashin soo dejiso xoolana ka dhoofaane ee ay leedahay muhiimaad kale oo haddii lahaydna laga faa'idaysan doono waxay muddig u tahay ama ubu u tahay xoolaha soomaaliya iyo xoolaha geeska intaba meeshay ku taalla markii laga fiiriyo gobol ahaan iyo maxaa la yidhahdaa deegaan ahaanba waxay leedahay kalluunka waxaynu la soconnaa kalluun kalluunkeenna ugu qaalisan waxaa lagu sheegaa inta hadda dadku ay caadi u isticmaalaan kalluunkan la yidhaha tuna fishka kalluunkaas dadkii iga badiyay ayaa jooga anugu aqoon gaaro ma lihi laakiin waxaa la sheegaa inuu soo guuro oo uu ka yimaado badda mediterraneanka si u soo guurayana uu ku kala wareego meeshaas ubaxda xantana uu dhigto halkaas oo markaa dib u laabto waxaynu ogaanaa marka inay ka mid tahay garacad meesha ay ku taallo iyo inta u dhowba inay tahay meel ay ka buuxdo khayraad tiro badan oo dhinaca kalluunka ah waxaynu dhakamaqal ku haysanaa inkastoo aynaan cilmigeed lahayn oo aynan weli gaarin in deegaanka garacad iyo gobolkan iyo gobollada ku heeranba ay ka buuxaan khayraad shidaal ah khayraad shidaala inuu ka buuxo oo taasna ay ka mid tahay faa'iidooyinka gaarka ah ee ay sida gaarka muhiim ugu tahay in meeshaasi ay dekad yeelato waxaynu awoodana ognahay garacad inay leedahay dhawax aada qaali u ah oo runtii aan dareemayo ama igu maqaalaba waa la isixi karaa laakiin raggii markii waxaanu ognahay inay dekadan muddo dhan hamigeedu soo jiray laakiin raggii hadda halkan keenay maanta soo gaarsiiyey meeshaan waxyaalihii qayb ahaan ku dhaliyay inay ka mid ahayd dhagaxaan sidee maaragtay maanta ku guran karaa ama loo loo iibgeyn karaa oo loo arkay dhagax qaaliga inuu yahay war waxaanu dekada lafteeda inaan meesha ka samayno marka waa inaynu ogaanaa meeshaan barwaaqaa taalle waxa laga hadlaya waxa weeye in yar oo lagu bilaabo barwaaqadaas sidii lagu midho dhalin lahaa haddii lahayd ugu dambayn xasan maxamed khaliif abgaalo guddoomiyaha gobolka mudug ayaa ka hadlay goobta wuxuuna sheegay in takada garaacad ay noqon doonto mid caalami ah qof walbana ay soo dhoweynayso isagoo ka dhawaajiyey inay jiraan dad ka soo horjeeda horumarka gobolka gaar ahaan gobolka mudug oo ku aadan inay dhisanto takada garaacad sababtoa meelo badan bay soo marxalado badan bay soo martay middaan hadda ugu dambaysaana waa daahafur marka daahafurkaas dadkaynu xog siinaynaa waxaan filayaa xogtiina waa la baxshay oo hadda intii hadashay baa bixisay
hadday tahay istaraatiijiyada meeshaan ay ay leedahay iyo saamiyaasha lagu darsanayo iyo waxa laga damacsan yahay waxaasoo dhan waxaan filayaa waa laga hadlay anagu haddeer waxaan ku dara oo oo badan ma garanayo laakiin waxaan ku darayaa hal meel baan uga noqonayaayoo meeshaan uga noqonaya waxaa weeye midii boqolkii sagaashan iyo toddoba baa yaa mucaaraday oo dadka dadweynaha soomaaliyeed meeshii laga yidhi horta soomaalidu waxay tidhaahdaa qofkii uurka kuu daba ilaahay baa ogaada qofkii isha kuu dabana aadn aadanaha ogaada taas waxaan leeyahay anigu qofkii haddii asagu uurka balaayo gashado ina naceeya nacaas asagu dhibaato ku noqonaya marka waxaan leenahay annagu caano macaan aan siino aan soo dhoweyno qof kastooo soomaaliya aan soo dhoweyno sida hadda loogu bandhigayna aan ugu bandhigno sida matalan meel walba ilaa waa la tegayahay sida hadda dhabanacad uu sheegay markii dadka loo bandhigo aanu aan u bandhigno inay dekeddaa ka faa'iidaystaan oo sheerar ka noqdaan oo wax ku darsadaan ninkii diida oo ka hara ninkii ina soo raaca oo ka faa'iidaystana haddee waa ka faa'iidaysta ninkii ka harana waxa weeye carruurtiisaa ka faa'iidaysan doonta ayaanba waxaan samaynayna kulleej burtaalax ku yaal qaar baa naga hor yimid saddex nin baan ka garanayaa saddexdii ninoo naga hor timid raggii naga hor yimid saddexdii naga hor timid aakhirkii abolojasna waa bixiyeen markay waxay arkeen inay faa'iido leedahay ciyaalkiina waa ku darsadeen oo waa baryootameen marka waxaa weeye dad aan fahamsanayn iyo mid xaasidnimo isaga dhashay iyo mid qabiil ma garanaysaa ku diidaya qofba waxbuu ku diidaya marka kiina ka haro oo kuwiina diidayay ilmahoodaa ka faa'iidaysan doona sababtu waxaa weeye hadda anigu dekedda muqdisho haddaan alaab kala soo degayo alaab baan kala soo degi karaa cidigii diidaysaa ma jiro haddaan ka ganacsanayo midka u dhashay muqdishona waa sidoo kale haddaan tankismaayo kala soo degayo waa sidoo kale marka waxaa weeye inaad xaasid iska noqoto waxaa ka fiican inaad xaasid noqon waxaan kusoo gabagabanayaa dad badan baa hadalka sugaya aan isku tashanno ilaahayna aan tawakalno